alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalى aalihi waصaxbihi waman ihtada bihadihi ilaa ywmi اddiin baabu man iktasala kii maydha buu baab yahay curyaanan isagoo qaawan waxdahu oo kelidiya fi lkhalwati meesha cidladaa ku maydhay ee gooni uu ku yahay waman tasatara ka isqariyo ama is-astura ay cinda algusli marka uu maydhanaya fatasaturu is-asturista ayaa afdalu ay mina min aliqtisaali curyaana ayaa ka fadli badan inuu maydho isagoo qaawan marka tabwiibka bukhaari raximah llahu tacaala ama tarjamada wuxuu ku muujiyey inay bannaan tahay qofku haddii aanay cidina arkahayn oo gooni uu yahay inuu maydho isagoo bilaa dhara laakiin sida afdalka ay tahay in uu isagoo dhar xidhan maydho wa qaala bahzun wuxuu yihi waa bahz ibnu xakiim can abiihi can jaddihi jadduhu waa mucaawiya ibnu xayda oo saxaabi macruufa wey can inabiyi salى اllahu alayhi wasalam allahu ilaahay baa xaqu u mudan an yustaxyaa minhu in laga xishoodo allahu ilaahay baa xaqu ka mudan min annaasi dadkii an yustaxyaa minhu in laga xishoodo waxaa markaa riwaayaadka qaarkoodna ku qorana xaqu an yustatara minhu waxaana taasi ay caddaynaysaa xishoodka halkan in looga jeedo ama uu xidhiidhi leeyay masalatu kashfi alcawra xadiidku uu ku soo arooray xadiidkana asalkiisu waxa uu ahaa nin ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi bal wuxuu aha mucaawiya ibnu xayda yaa nabiy allahi cawraatuna ma naأti minha wama nadar qaala ixfud cawrataka ila min zawjika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ka xifdi oo bimacnaa yaanay arkin ilaa lamaanahaaga ama addoontaada mooyaane qultu yaa rasuula allah axaduna ida kaana khaaliyan yani kayfa yafcal midkaya hadduu yahay mid kelidii meel jooga muxuu yeelaya qaala allahu axaqu an yustaxyaa aw an yastaxya minhu min annaas ilaahay baa ka mudan inuu ka xishoodo marka xadiidkana isnaadkiisu ilaa bahz ibn xakiim waa صaxiix walihaadaba bukhaari raximah اllahu tacaala isagoo mucalaqo bilaa sanada markuu keenay uu jazmiyey si go-an uu ugu nisbeeyey ama ugu tiiriyey bahzun uhi wa qaala bahzun qaacida hore aynu usoo sheegnayna waxay ahayd haddii mucalaq uu yahay mid majzuum oo si go-an bukhaari uu u sheego inuu yahay صaxiix ilaa man callaqa canh ilaa cidda uu ka tacliiqiyey amaba se dee sanadka uu ka bilaabay inuu saxiix yahay laakiin bahzun inta ka dambaysa bahzun iyo maa bacdahu ayaan waafaqsanayn shardiga alimaam albukhaari raximah اllahu tacaala culimada qaarkood waxay yidhaahdeen allahu axaqu an yastaxyaa minhu min annaas ay falaa yucsaa ilaahay baa u mudan in laga xishoodo oo aan la caasiin oo xadiidka markaa waa ka saareen baabka tahaarada iyo gusliga iyo meedhashada laakiin sida aynu tilmaanay dee nusakha qaarkood bay ku qoran tahay axaqu an yustatara minhu marka in laga xishoodo bimacnaa la iska asturo weeyaan macnuhu ta kale siyaaqa xadiidka iyo qaabka xadiidku uu u socday uu u dhacaayo ayaayna tusinaysa xishoodkani inuu ku saabsan yahay qadiyadda waxa weeyaan kashfu alcawraat xadiidkan markaa daahirkiisu wuxuu yahay macnaa inay waajib tahay qofku xataa hadduu kelidii yahay inuu isqariyo bimacnaa is-asturo walihaada ba bukhaari raximah llahu tacaala si isu waafajiyo waxa uu ka daba keenay axaadiid tusinaysa inuu qofku maydhan karo isagoon dhar gashanayn mar haddaanay cidnaar ka ahayn qala xadaثna isxaaq ibnu nasri qala xadaثna cabdالrazaq can macmari can hamaam ibni munabih can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu ihi kanat banu israa'iil reer banu israa'iil waxay ahaayeen yaktasiluuna kuwa maydha curaatan iyagoo ah kuwo qaaqaawan oo yanduruu eegaya bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale wa kaana muusa nebi muusena wuxuu yaktasilu mid maydha waxdahu isaga oo kelidii marka marka ay maydhan jireen iyagoo qaawan oo is eegaya ahlucilmiga qaarkood waxay dhaha arrintaasi shareecadooda ayay ku bannaanayd oo ilaa nebi muuse calayhi salaatu wasalaam waa ku inkiri lahaa ee arrintaasi uma daayeen waxaana nebi muuse kelidii u maydhanaya akhdan bilafdal sida afdalka ayuu qaatay ibnu bataalse waxa uu leeyahay hada yadulu calى anahum kanuu cusaata lahu taasi waxay tusinaysaa in nebi muuse ay caasiyeen oo arrinta ay sameynayeen xaaraanahayd alqurطubina waa ku raacay alimaamu nawwina raximah llahu tacaala fi sharxi muslim labada ixtimaalba waa sheegaya inay shareecadooda ku banaanayd iyo inaanay ku banaanayn oo dee nebiga nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ay caasiyeen oo ay khilaafeen mana kala rajixin waxaana aada moodaa markaynu eegno yanduru bacduhum ilaa bacdin daawashadaa cawraadkooda ay daawanayeen in qowlka ibnu bataal iyo qurtubiya ay rajaxeen uu yahay alaqrab ka sawaabka u dhow xaafid ibnu xajar inuu gariib yahay baabuu tilmaamaya wa aqraba ibnu bataal buu hi lakin kaasaad moodaa wallahu aclam inuu sawaabka u dhow yahay waayo qadiyadda ku saabsan eegista cawrada iyadoo xaaja iyo daruura toona aanay keenin waxa ay ka mid tahay waxyaabaha dhaqan xumada ah shareecaduna waxyaabaha akhlaaqda la xidhiidha makaarim alakhlaaq alkuliya sharaa'icdo dhami waa isku waafaqsanayd wa kaana muusa nebi muuse wuxuu yaktasilu mid maydha waxdahu kelidii ayuu maydhan jiray nebiy llaahi muusa faqaaluu waxay dhahn wallahi baanu ku dhaaranay maa yamnacu muusa muuse u diidi maayo an yaktasila inuu maydho macana annaga la jirkayaga ilaa anahu isagu inuu yahay mooyaane aadaru mid sheelo leh aludra waa alintifaaq fi lkhisyateyn fadahaba maratan mar ayuu tegay yaktasilu isagoo maydhanayo fawadaca waa dhigay thawbahu maradiisii calaa xajarin dhagax ayuu dul saaray fafara alxajaru dhagixii baa la cararay bithawbihi maradiisii fakharaja muusa nabiy llaahi muuse ayaa baxay macnaa orday sida riwaayat qaarkood ku timi jamaca muusa fii ithrihi dhagaxa isagoo daba ordaaya ama raadkiisii guraya oo yaquulu leh thawbi yaa xajar ee actinii isii thawbii maradeeda yaa xajaru dhagaxow xataa nadarat markaa reer banu israa'iil buu dhagixi ula galay xataa nadarat ilaa eegeen banu israa'iila reer banu israa'iil ilaa muusa markaa reer banu israa'iil oo dhan ma aha ila dad badan bay ahaayeene riwaayaadka qaarkood waxaa ku timi yanaa ilaa uu dul istaagay calaa mala min bani israa'iil yanaa jamaaca ka mida reer banu israa'iil faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi baanu ku dhaaranay maa bimuusa muuse kuma sugna min ba'sin wax dhibi ama wax ceebi iyo iini wa akhada thawbahu maradiisii buu qaatay fatafiqa wuxuu gudagalay darban ee yadribu inuu garaaco bilxajari ay alxajara saa ku timi riwaayaadka qaarkood fatafiqa alxajara darban fatafiqa wuxuu bilaabay yadribu inuu garaaco alxajara dhagixii darban garaac faqaala abu hurayra wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartee inahu lanadabun bilxajar lanadabun waa calaamado bilxajari dhagixii ku sugan sittatun oo lixa aw sabcatun ama toddoba ah darban bilxajar yo daraba waa garaacay ama yadribu waa garaacaya darban garaac bilxajar ee alxajara ama darban taasoo ka dhalatay garaac uu garaacay bilxajari dhagaxa uu garaacay nabiy llaahi muusa marka bukhaari raximah llahu tacaala xadiidkan wuxuu u deliishanayaa inay bannaan tahay qofku inuu maydho kelidii haddii kelidii uu yahay oo cidina aanay arkahayn oo uu dhar dhigto markaa uu maydhanayo waxaanu markaa isku waafajiyey xadiidu bahzin iyo xadiidkan xadiidu abi hurayra sidaasi uu tarjamada ku sheegay oo ah xadiidu muusa inuu tusinayo xadiidu qisati muusa inuu qofku maydhan karo isagoo dharka iska dhigay mar haddaanay cidna arkahayn xadiidu bahzinna wuxuu ku xambaaray sida afdalka ayuu ku xambaaray haddii la idhaahdo waa sharcu man qablana waa sharcigii qoladii inaga horreysay de sida saxiixa sharciga qoladii inaga horreysay haddaanu sharcigeena khilaafsanayn sharci buu inoo yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam qisadan isaga ayaa ummaddiisa uga warramay haddii markaa ay ahayd ahaan lahayd hayru jaa-is mid aan bannaanayn arrintani rasuulku calayhi salaatu wasalaam labayana dalik arrintaa waa caddayn lahaa oo ummadda waa u sheegi lahaa qisadan iyo ta nabiyullaahi ayuub ku saabsan ee soo socotaba qasa nabiyu alqisatayn walam yatacaqab shay-a minhuma fadalla calaa muwaafaqatihima lisharcina labada qisaba rasuulku waa ka waramay mana ka dabageynin wax tusinaaya inaanay inaga inoo banaanayn marka sharcigeena inay waafaqsantah ayaa taasi ay tusinaysaa walihaadaba wuxuu leyahy almuhallab fi xadiidi muusa wa ayuub daliilu calaa ibaaxati atacari fi lkhalwa lilgusli wagayrihi xadiidkan nabiy llaahi muusa qisadiisa iyo xadiidka ayuub ee soo socdaba waxaa ku sugan inay bannaan tahay inuu qofku dhar dhigto mar hadduu kelidii yahay ama ha maydhanayo ama sabab kalaba ha u dhigtay bixaysu ya'manu acyuna annaas shardigaasaa ku xidhan waa inuu dadka aragtidooda aamin uu ka yahay oo bimacnaa ay ula badan tahay inaanay cidina aanay arkahayn lianna ayuub wa muusa min aladiina umirna biliqtidaa'i bihudaahum nebi muuse iyo nebi ayuub waxay ka mid yihiin kuwii layna amray inaynu ku dayanno ilahay uhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadih waa kuwii ilaahay hanuuniyey ee hanuunkooda ku dayo alaa tara ana allaha caataba ayuub calى jamci اljaraad walam yucaatibhu calaa gasli guslihi curyaana miyaanad arkaan ilahay inuu ku canaantay nebi ayuub ururintuu urursanayey jaraadkii dahabka ka samaysna ayaxii dahabka laakiin kuma canaanan maydhashada uu maydhay isagoo dhar dhigtay qaala walow kalafa allahu cibaadahu alistitaara fi lkhalwa kana fi dalika xarajun cala alcibaad hadduu ilaahay addoomihiisa ku kalifi lahaa o bimacnaa uu ku waajibin lahaa marka aanay cidina arkahayn inay dhar xidhaan oo ay ku maydhaan arrintaasi culays iyo dhibaato ayay addoomo kala kulmi lahaayeen id kana almuqtasilu min aljanaabati laa yajidu buddan min atacari qof janaabo ka maydhanaya dee inuu isdhibo mooyaane inuu dhar dhigto ka maarmi maayo والله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه cراة كانوا أو مkتaصين إلahayna سubحaaنه وتaعaaلى mar haddaanay dee khalقi aana arkayn cidda arkaysa waa ilaahay ilaahayna khalqigiisu marnaba kama qarsoona haddii dharkao dhan ay iska dhigaan iyo haddii dhar ay xidhaanba إilا أن الاstitaara في الkhalوaة min xusن الأdب laakiin marka aanay qofka cidno arkahayn inuu dhar xidhaa aadaabta wanaagsan ayay ka mid tahay ayuu yidhi waxaa kaloo laga qaadanaya nacam xadiidka ama qisada nabiy llaahi muusa waxaa ku sugan daliil tusinaya calaa ibaaxati الnadar ilى alcawra cinda daruurati addaaciyati ilى dalika aw ilxaaja inay bannaan tahay in la eego cawrada marka daruuro keensatay ay jirto amaba se xaajo lianna alxaajata tunazal manzilat adaruura xaajada waxaa la dejiyaa booska daruurada xaajadaas oo ah min mudaawaatin in qofkii la daweeyo khitaankii oo kale ee kashfulcawra ka dhalanaya daaweyntii haddii meelahaasi cawrada ama u dhow in la daaweeye loo baahdo aw baraa'a mima rumiya bihi min alcuyuub ama qofkiiba waxaa lagu ganay oo lagu sheegay iin ama ceeb tusaale ahaan ninkii baa wuxuu yidhi gabadhani baras bay leedahay baraskuna wuxuu ka mid yahay min alcuyuub alati yufsaku biha nikaax ceebaha nikaaxa lagu fasakho ama iyadiiba waxay tihi tusaale ahaan waa aadar oo kale ama wax lamida si kalena arrintaa lagama gun gaari karo tusaale ahaan ilaa cawrada in la kashfiye mooyaane marka qofkaa si ay ceebtaasi ugu sugnaato oo dee axkaamtii ay uga ratibanto ama uu beri u noqdo waa la kashfin karaa oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu xukumay nabiy llaahi muusa inay cawradiisu u muuqato reer banu israa'iil iyadoo xikmaddu ahayd ilaahay subxana wa tacaala inuu ka beri yeelo ceebtaasi ay nebiga ilaahay ay ku sheegayeen iyo aflagaadadaasi ay ku hayeen nabiy llaahi muusa caleyhi afdal asalaati watasliim culimo badan baa markaa in faa'iida xadiidka laga qaadanayo sheegay sida khataabi iyo iyo ibnu bataal iyo wagayruhum وعn abي هurayرaةa عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qaala wuxuu yihi bayna wkti أyuba marka xadiidkani maha mucalaq sanadkii hore ayuu ku cadfan yahay karmani ayaa marka wuxuu yihi xadiidkani waa mucalaq weliba bصiigaةi تmriida lakin taasi waa khaطأ labada xadiidbana waa min نuسkaةi hamaam isnaadka qura ayaanay wadaagaan xadiidkan labaadna imaam الbukhaarي raximah الlahu tacala wuxuu ku soo saaray fi kitaab axadiiث الأnbiya nacam isagoo min طariiqi cabdiلrazaq qaala wuxuu uhi bayna wakti ayubu nebi ayub yaktasiluu maydhanayo curyaanan isagoo dhar dhigtay fakara caleyh waxaa kusoo dhacay jaraadu ayax min dahabi dahab ka samaysan fajacala ayubu ayub wuxuu bilaabay yaxtahi inuu ku xantoobiyo oo uu ku goro fii thawbihi maradiisi fanaadaahu waxa u dhawaaqay rabbuhu waxaanu yihi rabbigii yaa ayubu alam akun miyaanan ahayn aknaytuka inaan kaa qani yeelay camaa tara waxaad aragto qaala wuxuu yihi balaa waad iga qani yeeshay ilaahay wa cizatika ayaan ku dhaartaye walaakin hase yeeshee laa ghinaa bi ka haninima aniga iguma sugan ama kaaftoon can barakatika barakadaada aan ka maarmo warawaahu ibraahim wa ibnu طahmaan can muusa ibni cuqba can safwan ibni sulaymin can caطaa ibni yasaar can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal bayna ayubun yaktasilu curyaana xadiidkanna wuxuu u deliishaday bukhaari raximah اllahu tacaala sidii xadiidkii horeba in qofku haddii uu kelidiyo cidna aanay arkahayn isagoo dhar dhigtay uu iska maydhan karo sidaa uu sameeyey nebiy llaahi ayuub markaa sharcu man qablana oo sharcigeenna waafaqsan weeye rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam arrintaasi ma inkirin ama wax tusinaaya inaana innaga inoo banaanayn kama dabageyn waxaa xadiidka laga faa'iideystay jawaazu alxirsi cala almaali alxalaal inay bannaan tahay xoolaha xalaasha ah qofku inuu ku dadaalo xaasilintooda isagoo waddo saxa u maraaya isla markaa dee akbar hami hamigiisa u weyna aan ka dhig ahayn laakiin dee nooc min aljuhdi inuu ku bixiyo oo nabiy llaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam jaraadkaasi markii uu soo daatay dahabkaahi macnaa maydhashadiiba waa iska daayo wuxuu bilaabay inuu maradii ku guro dahabkaasi wa fiihi fadlu lghinaa liannahu samaahu barakatan waxaa laga qaadanaya fadliga ay leedahay haninimada qofka aan ilaahay diintiisa aan ka fitnayn waayo wuxuu ku magacaabay baraka walakin laa ghinaa bi can barakatika almaqsuud bilbaraka hunaa waxaa looga jeedaa dee maalkan ayaa looga jeedaa xalaasha ah ilaahayna subxaana wa tacaala markuu tacliilka ama arrintaa ku sababeeyey gurashada uu guranayay jaraadka nabiy llaahi ayuub walakin laa ghinaa bi can barakatika ilaahay subxaana wa tacaala kuma inkirin oo maalkan iyo waxaan barakaha ku sheegin ma odhan ilaahay waxaa laga qaadanaya jawaazu alxalif bisifaati illaahi subxaanahu wa tacaala inay bannaan tahay in lagu dhaarto ilaahay subxana wa tacaala sifaatkiisa ahlulcilmiguna kutubta fiqiga kitaabu alaymaan macnaa ilaahay subxana wa tacaala asmaadiisa iyo sifaatkiisa in lagu dhaaran karo marka ay sheegaan waxoogay markaa tafaasiila ayay geliyaan tafaasiishaasoo ku saabsan in loo kala qaado asmaada iyo sifaadka kuwa ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane cid kale aan lagu sheegin aan lagu magacaabin ama aan lagu sifayn iyo kuwo ilaahayna subxaana wa tacaala lagu sheego magac ilaahay magacyadiisa ka mid ah macnaa khalqiga qaarkoodna magacu ah wa kadalika waxa weeyaan asifaat saasay markaa si ay u kala qaadaan markaa dee waa inay jirto qariin oo imika halkan cizada dee khalqiga laftooda waa lagu sifeeyaa laakiin imika dee qariina ayaa jirta inuu ilaahay subxaana wa tacaala u jeedo cizadiisa dee qaridn qariinaduna waa khitaabka oo ilaahay bu subxaana wa tacaala uu la hadlayay baabu tasaturi is-asturistii buu baabiyey fi lgusli maydhashada dhexda la is-asturo cinda annaas dadka agtooda marka lagu meydhanayo qaala xadahanaa cabdullaahi bnu maslama can malik can abi nadr mawla cumar bni cubayd illaah ana abaa mura mawla umihani binti abi aalib ayaa akhbarahu anahu samica inuu maqlay umahani binta abi aalib oo taquulu leh dahabtu waan tegay ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam caama alfatx sanadkii furashada ee fatxi maka sababta marka ay u tagteyna insha allah waa inoo iman doontaa oo nin marka ay magan gelisay ayaa cali bin abi aalib radia allahu canhu uu doonay inuu dilo arrintaasi ayaa rasuulka ay ugaashka toorisay rasuulkuna waxa uu ku yihi ciddaad magan geliso waanu magan gelinay umuhaaniyey taasina waxay tusinaysaa qofka qof muslimi uu magan geliyo walow haba noqdo kaafir xarbiya marka hore ah inuu dhiiggiisu yahay macsuum oo qofka muslimkaa ballankaa uu bixiyey in loo ilaalinaayo oo aan markaa laga laga jebinahayn qaalat fawajadtu waan helay yaktasilu isagoo maydhanaya faatimatu xaal faatimatuna tasturuhu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam mare ay ku qarinayso ama ay ku asturayso faqaala wuxuu yihi rasuulku man haadihi tani waa tuma markaa man haadaa rasuulkuma odhan wuxuu uhi man haadihi tani waa tuma dee meel qarsoonna rasuulku waa ku jiray oo mara ayaa u dhexaysay waxaa markaa ahlulcilmigu ay yidhahdeen meeshaa rasuulku uu ku jiray ee waxayd meel manaa rag aanay su aanay ugu soo geli karin manaa dumar mooyaane walihaada buu rasuulku uhi man haadihi faqultu waxaan idhi ana umuhani anigu waxaan ahay umuhani ayaan ahay waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa qofku haddii dadka agtooda uu ku maydhanaayo walow dadkaasi maxaariimtiisuun ha noqdaane inuu cawradiisa asturaa inay tahay waajib dee faatima waa bintu rasuuli illaah ninkuna dumarka markaa maxaarimtiisa ah waxa uu ka qarinayo uu ka asturaya cawradiisa inta ragga uu ka asturo macnaa waa bimansilati rajul oo kale cawrada inta ragga uu ka qarinaayo ayaa dumarka maxaarimtiisa manaa zawjada iyada meel iska dhig uu ka qarinaya nacam waxaa kaloo ku soo aroortay axaadiid kale saxaabiga abu ther laydhaa iyo xudayfa labadaba ka sugnaatay in rasuulku alayh الsalaatu salaam maydhanaya ay maro ku asturayeen inta ay kasii jeesteen marka qadiyadda uu baabaystay bukhaari oo baabu tasatur fi lgusli cinda annaas yanaa dad marka aan la ag joogin in la dhar dhigan karo ayuu axaadiidta hore u deliishaday dadka marka la ag joogana in la iska asturo oo dee la iska qariyaa inay waajib tahay ayaa waxa weeyaan xadiidkanna uu xujaystay waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa saas oo kale d fiihi daliil calى jawaasi اktisaali اlinsaani bixadrati imra'ati min maxaarimi ida kana baynahuma saatr inay banaan tahay ninku inuu ku maydho meel gabadh maxaarimtiisa ka midii ay joogto waa haddii shay saatira oo dee cawradiisa asturaa uu dhexeeyo wa fiihi jawaazu asalaam calى اlmuqtasil waxaa laga qaadanaya in la salaami karo qofka maydhanaya isaguna markaa salaamta uu ka jawaabi karo oo raddu salaam fi lxamaam waa jaa-is weyi in badan oo selafka ka midana waa ka sugnaatay wa fiihi nacam raddu radduhu ana lisalaam in isaguna salaamtii uu ka jawaabi karo riwaayaadka qaarkooda xadiidka ayay sariix ku tahay umuhani inay rasuulka salaantay waliba riwaayaadka muslim rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam uu uga jawaabay wa fiihi ana man su'ila can ismihi yujiibu bisariixi ismi qofka haddii magaciisa la weydiyo lahaa waa kuma manaa waa aniga iyo wax lamida inuu idhaahda ma aha magaciisa waa inuu si cad u sheego faqaala man haadihi faqultu ana umu hani waayo aniga haddaad tidhaahdo weli haddadaa waad ka qarsoon tahay ciddii waxa weeyaan marka hore su-aasha ku weydiisay ujeeddada su-aasha laga lahaana waxay ahayd cidda aad tahay si dhaba in loogu garto qaala xadaثanaa cabdaan cabdالlahi bn cuثmaan qaala akhbaranaa cabdالlahi bn mubaarak qaala akhbaranaa sufyaan sufyaan ibn saciid athawri can ilacmash sulaymaan ibn mihraan can salim ibn abiljacd can kurayb waa mawla bni cabaas can ibni cabaasin can maymuna qaalat waxay tidhi satartu nabiya salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ayaan maro ku asturay wahuwa yaktasilu isagoo ka maydhanaya min aljanaaba fagasala waa maydhay yadayhi uma saba biyamiinihi biyihii midigtiisa ku jiray buu ku shubay calaa shimaali bidixdiisi fagasala waa maydhay farjahu iyo wamaa asaabahu wixii asiibay dee qoyaan iyo wax lamid a uma masaxa biyadihi gacantiisiibuu ku masaxay cala alxaa'idi gidaarka aw ilardi ama dhulka uma tawada'a waa weysaystay wuduu'ahu lisalaah ay wuduu'an ka wuduu'ihi lisalaa weyse weysadii salaad oo kalea gayra rijlayhi labada lugood marka laga reebo uma afaada waa ku shubay calaa jasadihi jidhkiisi almaa biyihi uma tanaxaa halkii uu taagnaabuu ka leexday fagasala waa meydhay qadamayhi labadiisii lugood taabacahu abu cawaana wa bnu fudaylin fi fi sitri ayay ku raaceen qadiyadda ku saabsan in rasuulka calayh salaatu wasalaam ay maymuuna markaa ay asturaysay marka waxa ay mutaabaceeyeen sufyaan oo xadiidka ay kala wariyeen acmash marka xadiidkani in badan buu ina soo maray lakiin imika shaahidku waxa weeye in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku maydhanayo cinda maymuuna oo zawjkiisiiya xaaskiisiiya oo marana markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo xidhay ama lagu qarinaayey marka haddii dadka agtooda uu ku maydhanaayo inuu ay tahay inuu asasturo ayaa laga qaadanaya culimada qaarkood wa waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay in qofku markuu kelidii yahay aanu dhar dhigan karin dharkiisa oo ku maydho waayo markuu kelidii yahayo dee marka xaaskiisa ay la joogto waa isku mid oo xaaskiisa inuu cawro ka qariyaa ana waajib ma aha laakiin xadiidka masalada looma daliishan karo sababtuna waxay tahay awala waa ficlu nabiyi calayh isalaatu wasalaam ficilka rasuulka ee mujaradkaa ama kelidii ahayna tusin maayo wujuub waxa uu sameeyey inay tahay waajib mar labaadka waxaa laga yaabaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee gurigiisiba ha ku maydhanayo oo zawjatuhu maymuuna ha joogto waa muxtamil dad kale inay joogeen waa wax dhici kara ama waa shay mutawaqac oo la filan karo dee inay dad kale ay usoo galaan walihada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam tasatara masaaisha kale xadiida ku jirtaana hore ayay inoo soo martay baabun ida ixtalamat ilmaratu gabadhii haddii ay ixtilaamto manaa ixtilaamka waxaa la idhaahdaa asalkiisu waa waa riyada oo ixtalamat waa ifticaal alixtilaam waa ifticaal maakud min alxul laakiin iminka waxaa looga jeedaa riyo gaar ah oo ah qofkii inuu ku riyoodo jimaac qaala xadaثana cabd llahi bn yusuf qala akbarana malik can hishaam bn curwa can abi عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمiنين أنها قالت waxay tihi jاءت waa timi أم سليم oo امرأة أبي طلحة ahayd أبو طلحة xaaskiisii إilى رasuuل اللahi ba u timi صلى الله عليه وسلم فqاaلت waxay tihi yا رasuul الله إن الlaha إلaahy lا يستaحيي kama xishoodo min الحqi xaqa hal عalى المرأةi gabadha dusheeda maye min غusli ay غusl wax meedhasho ah oo mintu markaa waa zaa'ida litawkiid waxaana markaa ay faa'iideysaa nakirada ka dambaysaa inay tahay nasfi alcumuum haddii waxa weeyaan dee nafyi ama shardi ama nahyi ama istifhaam ay ka horeyso idaa hiya ixtalamat haddii ay ixtilaamto oo ay ku riyooto jimaac faqaala rasa riwaayaadka qaarkood markaa sariixa ku ah haddii waxa weeyaan ay ku riyooto iyadoo zawjkeedii uu jimaacaayo saas ayay u tasriixisa faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilah wuxu uhi nacam ha idaa ra'at ilmaaa haddii ay biyo aragto oo bimacnaa biyo ay ka yimaadaan xadiidku kitaab lcilmina waa inagu soo maray fii baabi alxayaa fi lcilm zaynab binti abi salama hooyadeed ayaa loo nisbeeyey marka hore xadiidku ina soo maray iminkana waxaa loo nisbeeyey aabbaheed baa loo nisbeeyey waxaa markaa xadiidku uu tusinayaa oo ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim ay u daliishadeen anaa gabadhu ama dumarku inay leeyihiin biyo sida ragguba ay u leeyihiin laakiin waxaa dhici karta biyahaas inaanay daahirin walihaadaba culimada qaarkood ay xadiidka awileen oo ay ku tegeen madhabka ah inaanay biyaba lahayn idaa ra'at ilmaa'ana waxay ku awileen macnaa idaa calimat laakiin taawiilka noocaasi waa mid aan sax ahayn waayo ninka laftiisu hadduu ogaado riyada uu ku ogaado oo ku riyoodo jimaac iyadoo biyo ka soo baxayaan uu ku riyoodo dee laa yaktasil ilaa biyihii waxa weeyaan inuu arko mooyaane de gabadhuna waa la mid marka idaa ra'at ilmaaa waa calaa xaqiiqatihi weyi waa ru'ya xaqiiqiya bimacna alcilmi ma aha umu salama markaa oo meesha joogtay ayaa la yaabtay oo tidhi whal taxtalim almar'a oo dumar gabadhu miyay ixtilaamtaa taasina waxay daliil u tahay in ixtilaamku uu ku yar yahay dumarka walihaada bay gariibsatay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam inay inay ixtilaamto waa sheegay oo fa bima yushbihuhaa waladuhaa buuli hadaa waladkeedu sida ayuu ugu ekaadaa haddaanay waxa weeyaan aan biyaba aanay jirin macanaa shabe wuxuu ka yimaadaa labada maa alrajul iyo maa lmara marba kii sareeya ayaa ilmuhu uu shabahaa ama se u ekaadaa waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa oo fawaaiddiisa kamida istiftaau lmar'ati binafsiha gabadha lafteedu inay caalimka ay masalo weydiin karto iyadoo cidna markaan usii farin waxaa saas oo kale laga qaadanayaa jawaas atabasum fi tacajub oo umu salama inay qososhay ama tabasamad ayaa xadiidka ku timid tacajuban ayaanay la qososhay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa inaan laga xishoon masaa-isha cilmiga qofka axkaamtii sharciga ahayd ay kaga xidhan tahay iyo qofku haddii hadal had iyo jeraale laga xishoodo uu doonayo inuu sheego inuu gogoldhig u sameeyo uu ku muujinayo cudurdaarkiisa oo imika umu sulaym waxay tihi ina allaha laa yastaxyi min alxaq waa hadal gogoldhiga gogoldhiga oo ay markaa ku muujinayso waxaa ku kalifay hadal dee dumarku aanay sheegin maanaa fii xadrati rijaal meel raggu ay joogaan oo ay ka xishoodaan inay sheegto afkeeda ay soo mariso inay dee xaq dooneyso iyo xukum sharciya ilahina subxana wa tacaala xaqa kama xishoodo waxaa laga qaadanayaa gabadha iyo dee ninkuna waa la mid haddii qofku uu riyoodo goorta jimaacu ku riyoodo goorta ay meedhisha ku waajibaysaa inay tahay marka inay biyo ay kasoo baxeen uu ogaado uu arko ama balalki iyo qoyaankoodii waxa weeyaan uu dareemo laakiin haddii kale meedhasha kuma waajibin nacam idaa ra'at ilma shardigaasu ku xidhay rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanaya sifatu alxayaa sifada xishoodka ilaahay subxana wa tacaala in loo sugo xishoodka ilaahayna midka khalqiga lamida maaha halkana xaafid ibnu xajar waa awilay xishoodka oo laa yaamuru bilxayaa'i fi lxaq ayuu ku awilay ma amro ilaahay xaqa in laga xishoodo waana taawiil baila oo rasuulku ma odhan kari waayin dee intaa in allaha laa yastaxi min alxaq buu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam haddii la idhaahdo halkan dee waa la anfiyey oo laa yastaxi min alxaq baa la yidhi inuu ilaahay subxaana wa tacaala yastaxi min albail xaggee laga qaatay mafhuumkaa laga qaatay ida kaana laa yastaxi min alxaq macnaheedu waa maxay yastaxyi min albail dee adilo kale oo sifat alxayaa ilaahay subxana wa tacaala usugaysaana waa jirta ina allaha xayiyun sitiir yuxibu alxayaaa wasitra ilaahay subxaana wa tacaala waa kaiiru alxayaa xayaagana inuu jecel yahay buu sheegay ama xishoodka inuu jecel yahay ilaahay subxaana wa tacaala ayuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeeraale sifaadka waa awilaa xaafid ibnu xajar waxaana laga yaabaa inaynaan meelo fara badan baraarujin imaha taa macnaheedu muwaafaqo waayo matniga kitaabkaynu akrinaa dee sharaxa akriyi mayno laakiin waa in lagu baraarugsanaado cumuuman oo calaa xadar digtooni lagaga sugnaado sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala ee aanu sug ahayn ee waxa weeyaan uu awilayo watawfiiqu min allah cilmi qura xaqa laguma gaadho waxaa lagu gaadhaa waxa weeyaan cilmigu waa sabab laakiin tawfiiq min allah haddaanu ilaahay ku waafajin cilmi kasta masalada aad u lahaatide macanaa xaqii iyo sawaabkii ma waafaqaysa lihaadaaba ilaahay qur-aanka uu ku sheegay dad cilmi leh oo haddana lumay marka alcilmu waxdahu laa yakfi macanaa fi lihtidaa aw fi isaabati alxaq wa adalahu allahu calaa cilm marka hala yaabin nin caalima manaa fi jamiic alfunuun aw haalibiha inaad aragto isagoo masaa-isha qaarkood sidii saxda ahayd khilaafay lanna waxa weeyaan laysat lahu cisma marka horeba marka horeba macsuum maaha waa bani aadam mucarad lilkhaطأ marka yusi yusiibu wayukht yukhطi wa yusiib wixii markaa xaqa uu ku waafaqana waa laga qaadanaya wixii kalena waa laga tegaya wkul yu'khad min qawlihi wayutrak ila صaaxibu hada اlqbr walaa matbuuca bxaqi ashhadu ana muxameda rasuul lah macnaheedu waa maxay laa matbuuca bxaqi ila rasuul الlah wغayru rasuuli الlahi in itubica fima laa daliila عalayh faqad itubica bibaطil rasuulka ilaahay qofkii aan ahayn haddii daliil la-aan la raaco manaa bail baa lagu raacay manaa wax daliil khilaafsan haddii lagu raaco marka taasi waxay tusinaysaa qofka aan rasuulka ahayn alayh الsalaatu wasalaam hadalkiisu inaanu sidiisa xujo wahayn waxaa ku dabaqmaysa aqwaal الrijaal yuxtaju laha walaa yuxtaju biha hadalka ragga daliil baa loo raadiyaa isaga laftiisa daliil lagama dhigto waxaana sidaa u leeyahay qaar fara badan oo ilaahay sifaadkiisa qur'aanka iyo axaadiida kusoo arooray in loo sugaan ogolayn ayaa waxay odhanayaan xaafid ibnu xajar nawowi aimadaasi ayaa alqurطubi alqaadi ciyaad almaziri oo shuraaxu lxadiid u badnaa kutub alxadiid ragga sharaxay ayaa muawilo ahaa bay odhanayaan sifaadka awilahay waa in baynu leenahy qowlkoodu maaha daliil haddaad doonayso cid aad ku dayatana man huwa khayru minhum wa aclamu minhum ayaa ku khilaafay taa oo ilaahay sifaadkiisa u sugay min aلصaxaaba ataabiciin wa atbaacihim salafu hadi اluma oo rasuulku yihi alayh الsalaatu wasalaam khayr الnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum marka haddaad cid ku dayanayso kuwaasi ku daya man kana mutaasiya falyataasa biasxaabi rasuuli الlah siduu yihi cabdullahi bn mascuud qofkii cid ku dayanaya ha ku daydo rasuulka ilaahay saxaabadiisa iyaga ayaa markaa ahaa cala alxaq oo waddadii ay mareen inay jannada ay kula dhammaatay ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay waasaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina waاlansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu bu uhi ilaahay subxana wa tacaala marka waddada ilaahay uu kaga raali noqday saxaabada ayaa tii sawaabka ahayda wman khaalafahum fi shayin min umuuri اdiin waddada uu maray waddadii saxda ahayd ma aha walihaadaba sheikh اislaam ibnu taymiya raximah اllah kitaabka la dhaha munaadara munaadarat alwaasitiya doodii uu la galay qolooyinka ashaacirada ahaa ee ku saabsanayd kitaabkiisa alcaqiida alwaasitiya ayaa waxa uu ku yihi ragga qof kastoo igu khilaafa manaa sifaadka ilaahay aan u sugay ee aayaadkiiyo axaadiistii tusinaysa aan ku qoray kitaabka alwaasitiya saddex sanadood baa ayaan u kaadinaya halaata sanawaat haddaad keentaan ahar can asaxaaba oo khilaafsan waxa aan sheegay waan ka noqonayaa buuhi saddex san taftiish bay galeen dawaawiin alkutub bay baadheen iyo khazaaintii kutubta meelii kutubta ay ku kaydsanayd iyo diiwaanadii waaweynaa ee cilmiga uu ku qoraa lam yajiduu lam yadfaruu bishay wax allaale waxay helaan ma jirin leada ma heli karaan bal u fiirso macanaa almuawila ma heli karaan kuwa taxriifinaya ilaahay sifaadkiisa ma yuwaafiqu madhabahum min aqwaali الصaxaaba aw waxa weeyaan ataabiciina lahum biixsaan walihaadaa meelo soka ay ku wareegayaan baqilaani iyo ibnu fawrak iyo iyo cid kasii dambeysay abulxasan alashcari iyo meelahaasi ayaa ay ku wareegayaan nacam qaarkoodna ay yidhaahdaan madhab salaf waxaa tafwiid oo madhabka bailkaa ee kaba sii xunba waxa weeyaan xataa ta'wiilka ay u nisbeeyaan salafu hadihi alumma salafku saasay ku daayeen aayaadka iyo axaadiista ilahay sifaatkiisa ka warramaya calaa daahirihaa ayay kaga tegeen maca nafyi waxa weeyaan ilmumaathala oo nafyi lmumaahala lafteeduna dee qur-aankii ku taala laysa kamilihi shay wahuwa samiicu lbasiir aayaddaasi waa siduu ka cabiro sheekh maxamed khaliil haraas sharaxa uu ku leeyahy alwaasitiya waa dastuuru ahli sunna fii baabi alasmaai wasifaat waa dastuurka ahli sunnaha ana manhajkooda fii baabi alasmaa wasifaat laysa kamilihi shay wahuwa samiicu lbasir maxay kulmaysa in ilaahay loo sugo asmaada iyo sifaadki wahuwa asamiicu lbasir isla markaana la ictiqaado inaanay la mid ahayn takhalqiga walaysa kamilihi shay nacam baabu caraqi اljunub qofka janaabada leh dhididkiisa baabkii ka warramaya weeye wa ana almuslima iyo qofka muslimka ahi laa yanjusu inaanu najaasoobin aanu ku najaasoobin dee bilxadath biljanaaba wanaxwiha qala xadaثana cali bn cabd illaahi almadini abulxasan qala xadaثana yaxya wa ibn saciid alqaطan qala xadaثana xumayd xumayd ibn cabdiraحman ibn cawf aلطawiil qala xadaثana bakr bakru can abi raafic wa bakr bn cabd illaahi almuzani can abi raafic can abi hurayra ana nabiya salى اllahu alayh wasalam laqiyahu waa la kulmay abu hureyre fii bacdi ariiqi اlmadiina madiina wadooyinkeedii meel kamida ayuu kula kulmay waxaal huwa abu hureyrana junubun uu yahay fainkanastu minhu buu yidhi rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam waan ka dhuuntay anaa si qarsoon ayaan uga uga leexday wey marka hore waa wada socdeen sida riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan waa kulmeen waa israaceen kadib bu abu hureyra rasuulkaon ogeyn canaa uu ka siibtay marka fankanastu minhu canaa ikhtafaytu min الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam fambakastu ayaa ku yimi marka nusaka qaarkood waxaana ahlucilmiga qaarkood ay ku fasireen riwaayadan ah fankanastu wax waafaqsan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maanaa ictiqadtu nafsii najisan maanaa min albaksi weeyaano bakastu nafsi waxaan ictiqaaday naftaydu inay ay naaqus tahay naqsi inuu ku sugan yahay oo janaabadu de inay najaas tahay ayaan u malaynayay weyaan macnuhu fadahaba waa tegay abu hureyra faاktasala waa soo maydhay uma jaءa waa yimi faqaala wuxuu yihi rasuulku ayna kunta halkee ayaad joogtay ya aba hureyra qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa junuban mid janaabo leh fakarihtu waxaan dhibsaday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto wa ana calىa gayri طahaara anoon طahaaro ku sugnayn faqaala wuxuu yihi rasuulku subxaana allah ilaahay baan xumaan ka naزahayaaye ina almuslima muslimku laa yanjusu ma najaasoobo marka maxaa keenay rasuulku inu yidhaha ina almuslima laa yanjus hadalka abu hureyre ayaa waxaa ka muuqatay inuu bimacnaa ictiqaadsanaa in qofka janaabada lihi uu najaas yahay walihada baa rasuulku u tilmaamay alayh الsalaatu wasalaam janaabadu qofka inaanay najaaseynahayn taas ayaanu bukhaari raximah اllahu tacaala uu xadiidka uu u deliishanayaa baabka baabu caraqi اljunub mar haddaanu junubkii aanu najaas ahayn dee wixii markaa ka lisma ama dareera ee ka soo baxaa dhididkii oo kale inaanu najaas ahayn ayay daliilu tahay waxaa markaa ahlucilmigu xadiidkan ay ka qaateen masaa'il masaaishaasi waxaa ka mid a aalib اlcilmiga waxaa la gudban an yuxasina xaalahu fi xaali mujaalasati shaykhihi markuu imanayo aalib اlcilmigu majaalista cilmiga inuu xaaladiisa markaa soo wanaajiyo isu soo nadiifiyo isu soo daahiriyo rawaaixda kariha iyo dharka markaa la dhibsanayo laftiisa uu iska fogeeyo oo dalika min ijlaali اlcilmi wاlculamaa ba yidhahda nawowi baa sharxu muslim ku sheegayay taasi waxay ka mid tahay weyneynta cilmiga iyo ahlulcilmiga labadaba xaafidkuna wuxuu leeyahay xadiidka waxaa laga qaadanayaa istixbaabu ixtiraami ahli اlfadl watawqiirihim wamusaaxabatihim calaa akmal اlhayaat in ahlu lfadli wa ahlu lcilmi la ixtiraamo oo hay-ada u wanaagsan lagula socdo nadaafad iyo dhar waxa weeyaan fiican macnaa lagu raaco nacam iyo inay fiican tahay tahaaradu qofku marka umuur wanaagsan oo mucadama shareecadu ay weyneysay uu doonayo inuu qabto ama uu sameeyo iyo saas oo kale inay la gudboon tahay ataabic qofka cid la socda sheekiisii ama waalidkii ama macalinkiisii inaanu markaa dee ka goosanune marka uu doono inuu ka leexdo o uu u sheego oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam istinkaar ama diidmo uu diiday leexashada abu hureyra uu iska leexdun isagoon ogeysiin ayaa hadalkiisa ka muuqata ayna kunta ya aba hureyra waxaa kaloo laga qaadanayaa taabica caalimka ama qofka si kaleba loo weyneynaya ciddan waxa weeyaan matbuuca oo ah inuu sida saxdaa ku baraarujiyo walow yaanu weydiinbe iminka abu hureyre mas'ale ahaan rasuulka alayh الsalaatu salaam uma weydiin arrintan laakiin wuxuu ku weydiiyey bilisaan اxaal qofka xaalkiisa hadday ka muuqato masalada inuu jaahil ka yahay dee inuu kuweydiiye bay ka dhigan tahay oo dadku taaratan yas'aluunaka bilisaan اlmaqaal o taaratan yas'aluunaka bilisaan اlxaal marna qofku dee afkiisu kula kala baxaya masalada ka warran buu ka odhanaya marna ficilkiisii buu kugu weydiinaya ninkan salaada agtaada ku khalkhaldaya inaanu kuweydiinaha moodin waa kuweydiiyey bixaalihi buu kugu weydiiyey waxay ka dhigan tahay inuu kuleyahy anu saasaan ukhalkhaldaya taa mooye mid kala garan maaye ibar ama ii sheeg marka inaad usheegto way inaad fududaysato maha waa inaad u jawaabto waxaa kaloo xadiidka nacam loo deliishaday oo ay u deliishadeen qolada daahiriyadu mushrigu inuu yahay najaas oo mafhuumka ayay deliishadeen ina almuslima laa yanjus marka taa de waxaa laga qaadanaya kafirku inuu inuu najaasi waxay weliba ku xoogeeyeen deliishiga noocaasi aayadda qur-aanka ilah le inama almushrikuuna najas laakiin ahlulcilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen kafirku ma aha waxa weeyaan najis lcayn mid cayntiisa ama lafahantiisu ay tahay najaas ee marka rasuulku uu leeyahy ina almuslima laa yanjus macnuhu waxa weeye qofka muuminka ahi wuxuu caadaystaa inuu najaasada uu ka fogaado xaaladiisa haalibkaa baa laga warramaya bikhilaafi lmushrik lakin ka mushrigii waa ka duwan yahay o najaaso iskama dhowro macnuhu miyuu yahy ina almuslima laa yanjus muslimku si kastoo najaaso u dhex rafto ma najaasoobayo miya macnu maaha macnu sidaa waxaa laga warramaya waxa muslimka caado u ahay waxa weeye inuu najaasada ka fogaado oo tahaarada uu ku dadaalo kaafirkana cagsigaa caado ah dee imikana waxaabaan filayaa in laga warhayo gaar ahaan dadka dhulkooda tegey inaan najaase iska ilaalin oo xataa suuliyadooda wax najaasa la iskaga meedho aanay lahayn oo intay kaajaan un sida geel iyo xoolaha iska dhaqaaqaan hadihi hiya caadatuhum anahum laa yatanazahuuna min anajaasaat mina najaasaadka aana iska ilaalin marka qolo walba xaaladooda haalibka waa dhici kartaa mid muslimi inaanu najaasada iska ilaalin mid kafiriina inuu najaasada iska dhowro laakiin qolo walba xaaladooda haalibkaabaa laga warramay oo muslimkana lagu sheegay bilmantuuq in xaaladiisa haalibka ay tahay najaasada inuu iska fogeeyo iska ilaaliyo kafirkana mafhuumka ayna tusiyey in xaaladiisa iyo caadadiisa haalibka ay tahay inaanu najaasada iska ilaalin imaha macnaheedu muslimmaba najaasoobaba kaafirna mar walba waa najaas maaha macnaheedu aayadda qur-aankana ahlucilmigu waxay idhaahdeen inama almushrikuuna najas waxaa looga jeedaa manaa najaasa fi lictiqaad caqiidadooda ayaa najaasa oo najaasa macnawiya ayaa looga jeedaa bay yidhaahdeen amaba se xadiidkun bay la mid tahay o inama almushrikuuna najas waa takliiba lilxaal oo xaaladooda waxay u badan tahay inay najaase iska dhowrinoo dee haaliban waaba najaasba sidaa weeyaan macnuhu ayay yidhahan cilmiga qaarkood qaarkood waxa najaasa macnawiya loo jeeda waxay markaa deliishadeen ahlulcilmiga leh kaafirku najisulcayn ma aha mid laftiisu ay najaas tahay midee najaaso kale ay si kale u marta mooyaane in loo baneeyey ninka muslimki inuu guursado gabadh kitaabiyada walaa shaka gabadha qoyaanadeeda caraqeeda candhuufteeda jirhkeedii saasoo kale inuu mulaamaseynayo u taabanayo lamana odran ninka muslimkee kitaabiyad guursadaa mar kastoo uu taabto ha iska maydho waa najaas macnaa lama odhan marka taasi waxay tusinaysaa bani aadamka xayiga ee noole ama muslima noqde ama kafir ha ahaadee laysa binajis ilcayn ma aha mid cayntiisu ama laftiisu ay najaasta najaaso kaloo dabadda kaga timaada mooyaan farqina uma dhexeeyo bayna alrijaal wاnisa humaama ninkii la odhan jiray kafirkaana rasuulku alayh الsalaatu wasalaam masaajidka ayuu ku xidhay markii maxbuus aan loo soo qabtay kama fi saxiix الbukhaari oo inoo iman doonto dee najaasana rasuulku masaajidka ma dhex dhigeen oo ninkii acraabiga ahaa ee de masaajid ku kaajay rasuulku wuxuu ku yidhi waa garanayna anaa laa tasluxu lishayi min hada اlqadir inaan masaajidadu najaastan iyo wasakdan aanay banaanayn in dhexdeeda waxa weya lagu sameeyo ama lagaga tago baabun aljunubu qofkii junubka ahaa yakruju waa baxayaa wayamshi waa soconayaa fi suuq ayuu soconayaa wa gayrihi waxaan socod ka ahayna waa samaynaya ama fii gayri suuq wa qaala caطaan wuxuu uhi yaxtajimu waa istoobayaa aljunubu wa yuqalibu waa gaabinayaa adfaarahu cidiyihiisa waa jaraya wayaxliqu ra'sahu timihiisana waa xiiri kara wain lam yatawada yaanu weysaysan be oo bimacnaa dee tasarufaadkii qofka caadiga uu sameynayo o dhan waa samayn karaa weeyaan macnuhu qofka junubkaahi wixii طahaaro u baahnaa ayuun baan u banaanayn qala xadaثana cabdاlعlى iبn xamaad qala xadaثana yزيid iبn زureyc qala xadaثana sacيid wa iبn abi caruba can qataada ana anas بn maliki xadaثahum ana nabiy اllahi salى الlahu عalيh wasalam kaana yatuufu waxa uu ku dawaafi jiray ama ku wareegi jiray calى nisaa'ihi dumarkiisa fi leylati waaxida habeen qura walahu yowmaidin waxaana rasuulka usugnaa maalintaasi tiscu niswa sagaal dumara marka xadiidka hore ayuu inoo soo maray qadiyadda markaa ku saabsan qismadana hore ayaynu uga hadalnay iyo tawaafka in looga jeedo bimacnaa aljimaac culimada qaarkood baa yihi waxaa looga jeedaa waa markuu sii sagootiyay uu sii wada mari jiray ee waa jimaaci jiray ma aha laakiin taa su-aasha anas bnu malik la weydiiyaa meesha ka saaraysa wa kana yuطiqu dalik arrintaa miyuu awoodi jiray kuna nataxadaث anahu ucطiya quwatu arbaciina rajula ayuu hi anas waxaanu ku sheekaysan jirnay afartan nin awoodood in la siiyey markaa taas waxay tusinaysaa طawaafka in looga jeedo manaa dhammaantoodba in uu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu jimaaci jiray marka dee dumarka rasuulkuna isku hal qol may degeneyn oo dee xujar ama qolal kala duwan ayay deganaayeen marka tan maruu ka tago wuxuu ubaahanaya inuu socdo si uu tii kale waxa weeyaan uu gurigeeda u tago taas ayaa markaa bukhaari raximah llahu tacala u daliishanaya qofkii junubka inuu bixi karo oo iska socon karo suuqa oo mari karo de xadiidkii abu hureyre hore inoo soo marayna daliil buy abu hureyre suuqa ayuu maraayey oo rasuulka alayh salaatu wasalaam ayuu la kulmay rasuulkuna arrinta noocaas iyo kuma inkirin bal fahamkii uu fahmay in janaabadu ay qofka ka dhigayso mid najaasa ayuu ku inkiray rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa qofka junubkaahi in waxaan maydhasho ahayn uu ku mashquuli karo ama socod ama hawl kale waxa weeyaan uu qabsado waana sida aharku ahar atharu cataana uu tusinayo nacam waxaa kaloo markaa xadiidka laga faa'iideysanayaa qadaayaad fara badan oo hore aynu usoo sheegnay oo ay ka mid tahay in sida raajixa qismada rasuulka ay waajib ku ahayd laakiin intaan la waajibin arrintani ay dhacday amaba se rasuulku uu ka idan qaatay dumarkii kale iyo rasuulka alayh الsalaatu wasalaam awooddiisa sida ilaahay subxaana watacaala uu ugu dhamaystiray qala xadaثna cayaaش qala xadaثna cabdاlعlى iبn cabdilعlى الsami cayaaشhna waa waa cayaaش iبn الwlid الرaqam albصri qala xadaثna xumayd عan bakri iبn cabdالlahi الmuzني عan abi raafiع عan abi hurayra qala wuxu laqiyana waxay la kulmay rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam wa ana junub faأkhada waa qa waa qabtay ama qaatay macahu maciise biyadii gacantayda gacantayda u qabsaday oo u kaxaystay famashaytu waan socday xataa qacda ilaa uu fadhiistay fansalaltu waan siibtay si qarsoon baan uga tegey faataytu raxla waxaan tegey gurigii faاktasaltu waan soo maydhay uma jiئtu waan imi wahuwa qaacidin idoo rasuulku uu fadhiyo faqaala ayna kunta ya abaa hirin faqultu lahu yana wixii uu ku yidhi hore ayaa riwaayaadka ay ugu caddayd faqala wuxuu yihi subxaana allahi ya abaa hirin ina almu'mina laa yanjus marka waa xadiidkii hore inoo soo maray masaa-ishiisa aynu sheegnay shaahidka markaa imika ku jiraana dee waxa uu yahay in abu hureyra suuqa uu iska dhex marmaraya isagoo junuba markaa qofka inaanay waajib ku hayn inuu janaabada fawran isla markiiba uu ka maydho ayaa xadiidka laga qaadanaya oo uu taakhiirin karo uu dib dhigi karo mghusluljanaaba inuu dib dhigi karo oo waajib ay noqonayso uun maydhashadaasi marka u baahda inuu sameeyo wax maydhashada ama tahaaradu ay shardi u tahay kaالصalaaةi وanaxwiha sida salaada iyo waxyaabaha lamida baabu kayn kaynuunaةi اjunub qofkii junubka inuu ahaadu u baabiyey fi lbeyt guriga dhexdiisa uu joogo idaa tawaضa hadduu weysaysto qabla an yaktasila intaanu maydhan ka hor qaala xadaثana abu nuعaym qaala xadaثana hishaam وshaybaan can yaxya can abi slmة wa hishaam waa distiwai shaybaanna waa ibn cabdiraحmaan annaxwi yaxyana waa ibn abi kaiir wey qaala sa'altu waa weydiiyey caaisha akana nabiyu salى allahu alayh wasalam rasuulku muu yahay yarqudu mid seexdo wahuwa junubun isagoo janaabo leh qaalat nacam haa wayatawada laakiin waa weysaysan jiray marka qofku inuu guslu janaaba dedejiyaa inaani waajib ahayn baa laga qaadanaya o iska seexan karo isagoo janaabo leh waxaana bukhaari raximah اllahu tacala uu ishaaraya inuu daciif yahay xadiidka abu dawuud werinaya o dhan ina almalaa'ikata laa tadkhulu beyta fiihi kalbun walaa suuraة walaa junub malaa'igtu ma soo gasho guri uu ku jiro ay ama sawir ama qof janaabo leh labada hore axaadiid saxiixa bay kusoo arooreen inaanay soo gelin guri ay uu joogo ama suura nacam marka junubka ayaa daciif xadiidka nuja alxadrami nin la idhaahdo oo majhuula ayaa sanadkiisa ku jira haddii xataa u ansixi lahaana dee waxaa lagu xambaari lahaa mid taksiir iyo gaabin ka sameeyey maydhasho ku waajibtay si laysu waafajiye xadiidkan iyo axaadiisa tusinaysa in rasuulku alayh الsalatu asalaam guriga uu dhex joogi jiro u dhex seexan jiray isagoo junuba oo uu dib dhigi jiray maydhashada waxa weeyaan janaabada uu ka maydhanayo marka weysadaa lafteedu shardi ma aha oo isagoo markaa aan weysaysan waa iska seexan karaa waana wax cuni karaa waana cabbi karaa nacam axaadiidtaa horena laguma sheegin wax weyse ah xadiidka waxa weeyaan anas bnu malik ee kaana yatuufu calى nisaa-i iyo xadiidka abi hureyre toona midna wax weysaa laguma sheegin walihaadaaba fuqahada badankoodu ay ku tageen maydhashada weysay weysaysada weysada uu weysaysanayo qofka junubkaahi markaa uu seexanayo ama jimiica dabadi inay mustaxab tahay hadduu doono inuu baxo hadduu doono inuu seexdo hadduu doono hawl kale inuu qabsado inuu weysaystaa waa mustaxab waa sunne macnaa waajib ma aha caaishana radia allahu canha waxaa ka sugnaaday rasuulku isagoo junuba oo aan biyo taaban in waxa weeyaan uu seexan jiray baabu nawmi ljunubi kii junubka ahaa hurdadiisa uu baabi qaala xadaثana qutayba qaala xadaثana leyt can naafic can ibni cumar ana cumar ibn khadaab ayaa sa'ala weydiiyey rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam ayarqudu miyuu seexanaya axadunaa midkay wahuwa junubun isagoo junuba qaala nacam ha yarqud idaa tawada hadduu weysaysto axadukum midkiin falyarqud ha seexdo wahuwa junubun isagoo junuba marka weysadaasina shardi maaha waa calaa sabiili alistixbaab waxaana ahlucilmigu ay yidhaahdeen dee xadadkii ayay khafiifinaysaa gaar ahaan culimada qaba weysada ka horeysa maydhashadu inay tahay janaabadii qeybka jidhkii kamida in laga suuliyey ama wixii laga maydhanaya xadadkii oo xubnahaasi mar labaad in la maydho aanay waajib ahayn waana sida bukhaari uu rajaxay ee hore waxa weeyaan inoo soo marta marka markuu weysaysto dee waxay noqonaysaa janaabadii inuu khafiifiyo dee ugu yaraan jidhkiisii qeyb kamida ayaa ka daahir garowday wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira